haatana ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
galab wanaagsan dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heese aanan kala dhicin ayaan idiin haynaa aniga iyo daandureyba laakiin intaanan dhambaallada bilaabin aan ku horumarno heesta calmashada waxaa ku wada luuqaynaya fannaaniinta cabdulqaadir sanka iyo cadday cali
babaryahaya casrigan calmashada kalgacal cirka lagu shareey inta laysu baaq codna lagu heshiiy gabaryahaya casrigan calmashada kalgacal cirka lagu shareer inta laysu baaq codna lagu heshiiy hadda ceelalyada carabada waxaan cadka suurogaba irsiga adaan cadda ceelalyada carabada waxaan cadka suurogaba irsiga adaan cududka rabaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa calanka u sidee cana ila wadaag cawa iyo ayaan caashaqa adaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa calanka u sidee cana ila wadaag
Thank you.
dhigan calmashada kalgacal qofka cimiladu caadada dhammuu ku cawaysimaa gabaryahaya casrigan calmashada kalgacal qofba cimiladu caadada dhammuu ku cawaysimaa elisaya jawaab ku calool samow duulaan colaad niman ciidan wadaa niman ciidan wadaan ciilkama baxin elisaya jawaab ku calool samow duulaan colaad niman ciidan wadaan niman ciidan wadaan ciilkama baxin cawa iyo ayaan caashaqa adaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa calanka u sidee cana ila wadaag cawa iyo ayaan caashaqa adaa cawa iyo ayaan caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa caashaqa adaa calankaw sidee cana ila wadaag
miilyahoo casrigan calmashada kalgacal layskama cursho casharkii baraa cilmi baaraye wiilyahoo casrigan calmashada kalgacal layskama cursho casharkii baraa cilmi baaraye gaga dhuun caqligaaga maan waasawa culan eebu marke eebu marke ciidami walaal gaga dhuun caqligaaga maan waasawa culan Thank you. adigooni carin cidda soo maro cadada xaqow
waa tahay aanu intaasi ku dhaafnay heestaasi macaan ee calmashada waxaa ku luuqaynayey cabdulqaadir sheekh cali sanka iyo cadday cali dhambaalka ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray hooyo nuuriyo xasan yarow iyo abdi xuseen xasan yarow maxamed shamsham iyo marwadiisa shukri sheekh cali cabdulcasiis shamsham iyo abshir shamsham mukhtaar shamsham hanad shamsham cabdulqaadir shamsham iyo xasan shamsham iyo marwadiisa sulaakhe cali cabdulaahi shamsham iyo khaalid shamsham luuley shamsham iyo reerkeedii iyo eeda muumino ibraahim luungi eedo habey keerow maxamed iyo sheekh cabdisalaam xasan mitaan iyo injineer cabdixakiim xasan mataan mukhtaar xasan mataan iyo marwadiisa salaado xasan gaabow dhammaan dadkan oo kala jooga muqdisho baydhabo diinsoor qansax dheere iyo nairobi waxa ay u hambalyeynayaan axmed isaaq aadan iyo marwadiisa maryam ibraahim maxamed oo uu wiil ugu dhashay gobolka kentaki ee dalkan maraykanka wiilkaasi oo loo bixiyey cadnaan waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid maxamed cabdulaahi axmed yaasiin cabdirashiid ismaaciil garcase iyo ashraf qunyar waxa ay tahaniyad u dirayaan cabdifataax cabdiraxmaan qunyar iyo umulkhayr oo wiil ugu dhashay magaalada gorowe oo ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kiisoo weynaada aamin ayaan leenahay heesta kale aan idin hayo waa gacaloy codkii cabdulaahi cumar xarago
jacayl baygu guuro gada soo kalaanay idabkarsanayo gada soo kalaanay gabagaba colaade hakugeelkaaga ee gabankii raacay garbaduubna looxi edgooha maqasha maxabgaariyood qaba jacayl baygu guuro dada soo kalaanay igabradsanayo dada soo kalaanay geeridu xaq weeye haddaan goodaraada ee guudka ciidi dahayga lagu shubahoy gargan malaha iinku haddaan gaalo habeenima gacandhadaygu jeediyo mariidi kaa hooye yuubigacal goohaye gebiyadan ku noolahay badda guuniyahayda imana garowdee ogaa garadirmahayse rabyogelmiya ima garab joogta rabyogelmiya garadirmahayse rabyogelmiya ima garab joogta rabyogelmiya wadnahay goohiisay gadgadbahiisay godku gurtee garadirmahayse rabyogelmiya ima garab joogta rabyogelmiya garadirmahayse rabyogelmiya ima garab joogta rabyogelmiya wadnahay goohiisay gadgadbahiisay godku gurtee yartago yartago goysmadida galabal bariguta gedi lagama maarme hadugoysa sahangar ogura dheeri dabaar la siima oo adhiigod bahal guur sugadaanu maydhiay jacayl bay guulo gada soo kalaanay igugaylamayo gada soo kalaanay gedi lagama maarmi abdulboosan sahangaag oguura dheeri gedabaar la sii maari oo adhiigod bahal guur sugadaanu maydhici jacayl baa iguulo kada soo dhambaalkani waxauu naga soo gaaray mukhtaar bashiir shariif cumar iyo cumar axmed maxamed cabdilqaadir cabdi aadan xuseen iyo cabdi bashiir cabdikaafi ridwaan saxane iyo khadar maxamed dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyanayaan axmed deeq sheekh cabdi iyo nasre cabdi yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada raaso waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid fatxi maxamuud cabbaas iyo xanaan maxamuud cabbaas caasho maxamuud cabbaas jamaal maxamuud cabbaas faysal maxamuud cabbaas qadar maxamuud cabbaas fahad maxamuud cabbaas farxiyo xuseen sugow maxamed ismaaciil kowsar iyo baxsan ismaaciil kowsar iyo axmed ismaaciil kowsar iyo maxamed ismaaciil kowsar injineer borow kamas faarax barre baxsan barkad talan waxaana ay taaniyad u dirayaan caaisha ismaaciil kowsar iyo cabdicasiis maxamuud cabbaas buraale oo arooskooda uu ka dhacay gaarisa oo ay leeyihiin ducadu waa xaggina arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo dhankii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin haynaa heesta ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta marwaan yare iyo habboon nuura
aanu xiisa yarmooda jacaylkaha xurguf mooya aanuun xalu haysan adigay bare xeerka u yaallaa xilli baa timid aad u wanaagsan aanu xiisa yarmooda jacaylkaha xurguf mooya aanuun xalu haysan adigay bare xeerka u yaallaa xilli baa timid aad u wanaagsan
anigoo iska daaye xidhiidhbaha anigoo iska xooray warkiisaha dib adaa u xoraystay bukayga oo xiskayga dareenku abuur anigoo iska daaye xidhiidhbaha anigoo iska xooray warkiisaha dib adaa u xoraystay bukayga oo xiskayga dareenku abuur
inta ku xidha taashka arooska xaruntii kalgacaylka adduunka xaflad aan ku dhigne isdiyaari xaflad aan ku dhigne isdiyaari xallid buu dhaliyaa hadalkaadu xigmadaada dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi adigan dadba kaa xusha qaadi
inta ku xidha taashka arooska xaruntii kalgacaylka adduunka xaflad aan ku dhigne isdiyaari xaflad aan ku dhigne isdiyaari xallid buu dhaliyaa hadalkaadu xigmadaada dhegtaa jabanaysa adigan dadba kaa xusha qaadi adigan dadba kaa xusha qaadi
xoog waxaanu jeclaaday naaftada xil markaad iska saartay naftida qalbigayga xaggaaga u jeda adiga ka mutaystay xaqa dhowre xidigeenna jacaylku hawaro xidigeenna jacaylku hawaro
xogo waxaanu jeclaaday naftada xil markaad iska saartay naftayda qalbigaygan xaggaaga u jira adiga ka mutaystay xaqa dhowey xidigeenna jacaylku hawaro xidigeenna jacaylku hawaro
xoog waxaanu jeclaaday naftada xil markaad iska saartay naftayda qalbigayga xaggaaga u jeda adiga ka mutaystay xaqa dhowre xidigeenna jacaylku hawaro hambalyadan idaanda waxay naga soo gaartay aabanuur xasan cali nuur shiish iyo hooyo caasho ciise iyo hooyo muumino warmahaye cali nuur shiish iyo caruurtiisa cabdulaahi nuur shiish iyo caruurtiisa mawlid nuur shiish iyo caruurtiisa dhammaan ilmo nuur shiish oo kale ah xaali hinda xaliimo khatra zaynab iyo ayaan kaltuum iyo najax iyo nimco waxay u hambalyeynayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa umalkhayr mahad maxamuud oo ay gabaray ugu dhalatay deegaanka caana madoobe ee degmada gaashaamo sidoo kale dhammaan dadkaas waxay hambalyo gaarsiinayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa nuure cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay isla deegaankaasi caana madoobe waxaanu leenahay dhallaankaasi allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid reer ismaaciil koosar iyo jamaal maxamuud cabaas faysal maxamuud cabaas qadar maxamuud cabaas fatxi maxamuud cabaas xanaan maxamuud cabaas caasho maxamuud cabaas fahad maxamuud cabaas farxiyo xuseen sugow maxamed ismaaciil koosar iyo baxsan ismaaciil koosar iyo axmed ismaaciil koosar iyo maxamed ismaaciil koosar waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan caayishe ismaaciil koosar iyo cabdicasiis maxamuud cabaas buraale oo arooskoodu uu ka qabsoomay gaarisa oo ay leeyihiin arooskeenna aamiin haatanna waa heesta dawadii nafteedaay codkii cabdinaasir macallin
dawadii naftaydaay daadka taan ka doortaay dawadii naftaydaay daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daaldheerugama sookaay dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadii dariishaha dawadii naftaydaay daadka taan ka doortaay dawadii naftaydaay daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daaldheerugama sookayn dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadii dariishaha dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama ammaan dahab weeye gabaad weye wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama ammaan dahab weeye gabaadh weye malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee isaartayo keligaad kaysaa inaadah isaartayo keligaad kaysaa waxadda macdimaan iyaa laygu kaa diray adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alle daa'in wey
waa soo daago adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii biilay alla daa'in weeye soo kuguma soo daago wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahab weeye gabaadh weeye wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa lama maaha dahab weeye gabaadh weeye
daandurayow dhambaalkeena wax uu naga soo gaaray hooyo nimco cali cumar iyo aaba cumar cabdulaahi maxamuud iyo hooyo jamiile cabdulaahi sheekh bashiir aabe cadnaan axmed xasan iyo hooye madiine mahad caamir aaba cali cumar maxamed iyo adeer maxamed cabdulaahi maxamuud adeer abuubakar cabdulaahi maxamuud adeer cismaan cabdulaahi maxamed iyo adeer xasan cabdulaahi maxamed eedo zaynab cabdulaahi maxamed iyo abti maxamed cali cumar iyo abti cabdulaahi cali cumar abti cabdiraxmaan cali cumar abti axmed cali cumar iyo abti axmed shariif maxamed habaryeer maryan cali cumar iyo habaryeer xaliime cali cumar habaryeer xamdi cali cumar iyo habaryeer xaawo cabdulaahi sheekh bashiir iyo habaryeer saare cabdulaahi sheekh bashiir habaryeer aamino cabdulaahi sheekh bashiir iyo xaawo cumar cabdulaahi sumeyc cumar cabdulaahi iyo zamzam cumar cabdulaahi maryan cumar cabdulaahi iyo cabdulaahi cumar cabdulaahi dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaad inay hawada u marinayaan marwe faadumo cadnaan axmed iyo maxamed cumar cabdulaahi oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wiilkaas waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesta ugu dambeysana waa hayna kala walwaalin fanaaniinta zaynab cabdulaahi hindhiso iyo siciid khaliif cali heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana idinla socodsiiyey waxaana idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
way fiican tahay waaya arageeda wayelnimadu way fiican tahay waaya arageeda duqunbaa waqtiga joogaayo garan wadkeedeha garan wadkeede waqtiga joogayo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaali ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone
Have your walk. isma waydo